ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أبا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف كتاب الزهد والرقائق wuxuu kitaabu yahay zuhdiga iyo araqaa'iq waxa weeyaan raqaa'iqu waxa weeyaan waxyaalaha qalbiga jilciya wa fiihi sabcatu fusuulin wa khaatimatun toddoba fasal iyo khaatima dhexdiisa zuhdigu marka waxa weeyaan shayga oo laga tago laga jinsado haatan waxaa looga jeedaa adduunyada dhexdeedoo zaahid lagu noqdo maalka laga zaahido jaaha iyo wejiga laga zaahido mansab iyo jaga laga zaahido laakiin zuhdigaasi waa kan caamkaa ee zuhdiga waajibkaa waxa weeyaan qofka aakhiradiisa wixii dhibaya inuu iskaga tago warac baa jira waracu waxa weeyaan wax laga cabsanaya aakhiro in dhibaata ka timaado in layskaga tago tii hore waxa way zuhdigu shayga la hubo aakhiradaada inuu dhibaya inaa iska days waa inaad ka tagtid ka zaahidid waracu waxa weeyaan wixii laga fili karo in hadhow dhibaato aakhiro ka timaado in la yskaga tago culimmada qaar baa yidhi waracu waxa weeyaan xalaasha oo la qaato xalaasha cad sidaad doonta iyadaa u qaado si waasacaba haddaad doonta iyadaa u qaado laakiin waxaad isticmaalaysa xalaal maxdiya waa inat waay zuhdigana waxay markaa ku sheegeen qoladaasi shayga xalaashaa inta xaajadaada iyo baahidaadu tahay inaad ka qadat raqaa'iq waxa weeyaan waa waxa qalbiga jilciyo saameeya aayad qur'aaniyaa maalan aayad qur'aana xadiid mawcidatu khadiibin qof khadiiba khudbo uu soo jeediyey ama aayad kowniyahoo maalan waxyaalaha ilaahay koonka keenaya xayawaan cajiib cajiib alkhilqa abuurkiisu yaab leeyahay baa markaas macnaha qalbigaada waa inuu jilciyo ama waxaad arkaysaa ru'yatuljibaala shaahiqa buuro dhaadheer oo waaweyn oo ilaahay dhulka ku qotomiyey oo cajaa'iba say u samaysan yihin waa aayad kooniya ama waxaad arkaysaa albixaara zaakhira badahan iska buuxa oo waaweyn waxyaalahaasoo dhan waa aayad aaya kooniya layidha waxaa kaloo ka mid a ru'yatu mubtala qof la itixaamay aragtidii mid la jirabay oo waxyaalahaasoo dhan waa aayaad cajaa'iba jirkaadu inuu isbedelo oo qabandhacyoodo oo indhaha ilma ka timaado oo waka arrimahaasay kuu noqonaysaa ilaa qof ilaahay dartii u ooday waxaa leeyahay naarta geli maayo ilaa caanuhu candhadii laga lisay ay ku noqdaan taasna ku noqon maayaan alfaslu alawalu wuxuu fasalka hore ka hadlayaa fi taxdiiri min addunya adduunyadoo la yskaga digaayo oo wax kastoo kaa mashquulinaya weeyaan ilaahay xaggiis oo zuyina linnaasi xubu shahwaati min annisaa'i waalbaniina waalqanaadiiri almuqandara min aldahaabi waalfidati waalkhayli almusawama walancaami waalxard intaasoo dhan dalika mataacu lxayaati dunya baa lii wallahu cindahu xusnu lmaab qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wama alxayaatu dunyaa noloshaan adduunka oo dhowi maysan ahaanin ma ahaanin ilaa mataacu lquruur kada alaabteed mooyaan waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wama alxayaatu dunyaa adduunyadaani maaha nolosheeda fi laakhirati fii jambi laakhira aakhira markii loo firi ilaa mataacun mataac mooya waa iska raa raaxa yar weya waa wax yaroo lagu raaxaysanayo lagu tamatucayo bes iyo daarta dambaa lagu noolaanaya sadaqa allahu alcadiim wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa amwaalukum xoolihiinnu un iyo wa awlaadukum ilmihiinnu waa fitnatun weya waa imtixaan macnaha wallaahu cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaaday ajrun cadiimun ajr weyn sadaqa allahu alcadiim can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi akhada rasuulu llahi baa qabtay sala allahu alay w slam bimankibi garabkayga da ibni cumara fa qaala nebigu wuxuu yidhi kun haw ibni cumaru fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaanaka qariibun sidaadoo qariib oo kale ah oo mase caabiru sabiili noqo wadda mid gudaya macnaha bal caabiru sabiil waddada mid macnaha tallaabay wacudda nafsaka naftaadana ku tiri fii ahli lqubuuri ahluqubuur naftaada waxaa ka soo qaataa inay ahluqubuur tahay markas waxaa lagu leeyahy shaksi qariiba oo kale adduunyada dhexdeeda ahaw oo dan lehoo dantiisa markuu gaaro haddiiba raba inuu meeshii deganaayo waddankiisa u noqdo marka adduunkaano dhan baa qariib ku tahay aakhiraa loo noqonayo waxa weeyaan iska badaataa inay noqoto oo cabiru sababda bimacnaa bala kun fi dunyaa kal maarid fi dariiq qof waddo marayo kale bal taasna iska badaayo wacudda nafsaka ka dambaysa wacudda nafsaka naftaada ku tiri filmuta dadka dhintay waay wاlmuraadu biاlisraac alisraac dhe bilacmaal الsaalixa waa in loo degdego amaasha wan wanaagsan iyadoo aakhira la cishqinaayo daarta lagu noolaanayo taa weeyaan wa kaana ibnu cumar waxaa isagoo dardaaranka fulinaya yaquulu kii yidhaahda idaa amsayta haddaa galabaysatay falaa tantadir sabaaxa subaxba ha sugan wadaa asbaxta haddaa waabarisatay falaa tantadir ilmasaa galab ha sugan wakud qaado alcamal asaalix baa iska soo qadaranaysaa camal wanaagsan qaado min sixatika caafimaadkaada xaggiisa ka qaado limaradika xanuunkaada u qaado intaa caafimaad qabta camal saalixa qaado hadhow haddaad jiratid ma awoodi karaysa wa min xayaatika noloshaada camal saalixa qaado limowtika dhimashadaada u qaado ka faa'idaysa wey can ibni cabaasin radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxu yidhi nicmataani laba nicmo maqbuunun kuwa lagu kadiyey weeyaan fiihimaa labada nicmo dhexdooda kahiirun in badan min annaasi dadka ka mida waa lagu daga kahiirun in badan oo min annaas asixatu caafimaadkii walfaraaqu fursadda weeyaan rawaahu albukhaariyu watirmidiy caafimaad iyo jaaniska qofku hayo maqbuun macnaha waxa weeyaan hadda looga jeedaa waa waa qof la dagay wey marka adoo caafimaad haysa jaanisna haysa waa lama nicmo oo waaweyn rawaahu albukhaariy watirmidiyu waqadima abu cubaydataa soo galay radia allahu canhu bimaalin buu min albaxrayni kala soo galay waintadara bacdu saxaabati saxaabada barkeed baa sii kortay manaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abaa cubayda baxrayn buu u dira wuxuu yidhi odhod jizyada iyo gabaraha ka soo qaad wuu aaday waa la yimid ansaar baa ogaatay inuu abu cubayda binuljarax uu yimid xoolo waday nebigu markuu salaada subax tukaday baan reer ansaareed raggii macnaha dhinacyada laga soo fadhiisay nebigu waa firi sidaasi markay dhacday oo raggaasi masaajidka soo buuxiyeen fa qaala rasuulullah baa yidhi sala allahu alay wasalam lahum iyagi wallaahi ama alfaqra faqri inaanan akhshaa calaykum idinka cabsanayn hadda xoolahaasaa meesha ugu soo tukateen oo salaada subax usoo buuxiseen masaajidkeeda faqri idinka cabsan maayo walaakin akhshaa calaykum waxaan idinka cabsanaya an tubsada an tubsada dunya addunya in la fidiyo calaykum dushiin kamaa busida sidii loogu fidiyey calaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey oo fa tanaafasuuha adduunyaa ku tartantaan kamaa tanaafasuuha iyaba say ugu tartameen wa tuhlikakum idinka adduunya idin halaagto kamaa halakatum iyaba say u halaagtay rawahu shaykhaani watirmidiy walimuslim radia allaahu canhu muslim waxau ahaa ina adunyaa addunyada xulwatun waa macaan tahay baa nebigu yidhi khadiratun waana cagaaran tahay waxa macaano cagaaran waxa cagaaranna indhaha jecel oo daawada waxa macaanna carabkaa jecel marka qudaar aad loo jecel yahay oo kale weeye adduunyadu wa ina allaha ilaahayna mustaklifukum waa idin khaliif yeelayaa fiiha adduunyada idinkaa laydin dhiib fa yandur ilaahay waa fiirinayaa kayfa tacmaluuna saad ku camalfashaan bal waxaa adduunka dhexdiis ku samaysaan gurigaasaa la ydin keen fataqu dunyaa adduunyada ka yaaba wataqu nisaa dumarna ka cabsada labadaas fa ina awala fitnati bani israa'iila reer bani israa'iil fitantiistii ugu horreysa kaanat fi nisaa'i dumarka dhexdiisa ayay ahayd fitantii ugu horreyso reer bani israa'iil dumar bay ka kacday markaas fitantaasna iska jira tan dumarka iyo midda adduunyada can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu addunyaa adduunyadu sijnu lmu'mini qofka mu'minka jeelkiisa wey wa jannatu lkaafiri gaalkana jannadiisi wey mu'minka waa u jeel kaafirkana waa u janno adduunyadu marka waxa weeyaan ilaa qofku waxay jeel ugu tahay mu'minka naftiisu intaa dagaal kula jira waxa naftiisu danaynaysa oo laga xarimay buu ku celinaya gaalkuna oo jannay u tahayoo waxay naftiisu damcdaba waa samaynaya wuxuu u baahdaba waa inuu sameeyo midda kale muuminka jeel bay u tahayoo aakhiro waxa u jira markii loo fiiriyo iyo halkan wuxuu ku haysto waxba maaha walow hadduu doono wax badan halkaana ku haysto xagga waxa jira markii loo fiiriyo gaaladana janna gaafirkana jannay u tahayoo aakhiro cadaabka iyo balaayada jira markii gaalka la fiiriyo halkan haddaa xataa hadduu ku yahay mid ku dhibaataysan dhibaatadaani janoo kale isaga uta عن المسورد بن شداد رضي الله عنهما عنه قال وعير كنت وعنا مع الركب جماعات معود الذين كواس وقفوا على مع النبي النبي عيسى استاغين على الصقلة وحرتي الميتة بختي قاعد فقي وحن لسه علم يجري النبي عليه الصلاة والسلام وحدي وحرتي بختي قاعد يا لا دول استاغي وحر بختي قدام يلتها اللي بقى النبي يا صحابة الله صعود حركين ودول استاغين raggaasaan ku jiray bay neef arya wey xar kale hadda iskama ahee yaa waxar waa la iska dhaha laakiin neef nu arya weeyaan faqaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam atarawna haadihi middaan baktigaa ma u malaynaysaan haanad inay ku fududaato ku liidatay calaa ahlihaa ehelkeeda xiina alqowhaa markay tuureen inay naceen markay tuureenoo waxaan qiimo lahayn inta u arkeen iska soo xooreen sidaa ma u malaynaysaan oo neefkan iska soo jiideen oo qurunkiisa naceen qaaluu waxay dhaheen min hawaaniha liidashadeeda darteed bayba alqowha usoo tuureen yaa rasuulallah wax kale meesha loguma soo tuurin nicid la nacay baa meesha loogu soo tuuray qurunkeeda iyo wasaqdeeda si kasoo loo jecla neefku bes hadduu mar baktiyo waa la iska xoorahay qaala wuxuu yidhi nebi fadunyaa adduunyada ahwanu liidasho badan calallaahi ilaahay min haadihi middaan liidashadeeda calaa ahliha ehelkeeda ku dul liidatay siday baktigaa u naceen ugu liidatay baktigaa reerkii inay guriga dhigtaan oo ay u nacayaan taasaa adduunyada taasaa adduunyada kasii liidasho badan eber wey rawaahumaa muslim watirmidiy adduunyada qiimo male baa lagu leeyahy can sahl bni sacdin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yihi low kaanat idunyaa adduunyadu hadday ahaan lahayd tacdilu mid u dhiganta cinda allahi ilaahay agtiisa janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeed maa saqaa kaafiran gaal kama waraabiyan minhaa adduunyada xaggeeda sharbata maain kaba biyo kabadood addunya hadday qiimo leedahay gaalada kaba biyaa lagama siiyan waxaa gaalada loogu bediyey adduunyadaan qiimo lahayn waxaan qiimo lahayn dee ciddii qaadanaysa ha qaadato ha kaba biyaha ilahay agta kagama qiimaysna agtiisa uma dhiganto low kaanat iddunya tacdil cinda allah uma dhigan hadday u dhigmi lahayd ya dee gaaladan waxaan laskama sii siiyan way kaneecada awal bay yaray misna garabkeedii bahasha xuntaa garabka ay sii leedahay waa wax sii yar taksixuna garabkii waxba lagama siiyo intaa kaneecadaa garabkeeda adduunyada ilaa agta kama dhinto inada la isku cayrsanayo can ilmustawridiin akhi bani firin radia allahu canhu oo waxaan adduunya jacayl iyo madaxnimo raadin iyo kursidoon iyo siyaasi iyo balaayada waxaasoo dhan qiimo ma leh can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ma dunyaa adduunyadu maaha fi laakhirati aakhira fii janbi alaakhirati ilaa midlu ma shay oo kale mooyaan yajcalu axadukum ou yeelayo isbacahu fartiisa macnaha midlu maa waxa weeyaan midlu maa oo kale mooyaane midlu maa yaa midlu maa yucall waxa ku dhegaya waxa ku dhegaya idaa jacala markuu yeelo axadukum midkiin isbicahu fartiisa filyami badda far baa badda dhay xoogaa yaroo qoyaana soo raacay ee intaasoo kale qoyaankaa yaroo farta kusoo dhegoo kale intaasoo kale adduunyadu mar markii loo fiirsho aakhiro intaasoo kale wey badda weyn oo hadhay iyo intaasoo wax kale weyn maa bes aakhira waxaa weyn oo badan oo joogaysa wey waxaana waxaa yar wey adduunyada falyandur bal qofkiin ha fiiriyo bimaadaa yarjic wuxuu la soo noqday fartu maxay soo qaadda hays ha fiirsho wax xuna sidaasoo kale addunya ka dhiganta aakhiraa ka weyn oo ka badan fadbad la geliy can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaala wuxuu yidhi alaa hay baraaruge ina adunyaa malcuunatun waa la lacnaday malcuunun maa fiiha dhexdeeda waxaana waa la lacnaday ilaa dikrullaahi wamaa waalaahu xuska ilaahay oo wixii la xidhiiro oo loo kaalmaysamayo wa caalimun nin caalima mooyaane oo mutacallimun mid wax baranaya nin caalima iyo nin wax baranaya xuska ilaahay iyo xoogaaga loo kaalmaysanayo waxaan ahayn lacnad baa ku dhacda leh ilaa dikrullahi saasaa loo goda waa luqa jidho waxa weeyaan waa jidha iyadoo la kordhigayna waa la sheegao dee waa sida luqada carabiga caanka ku ah ee istisna ahaan lagu kordhigo wamaa waalaahu wixii la xidhiira marka waa la lacnado waxa naxariista ilahay baa laga fogey wixii la xidhiir waxa qofka jihaad ku baxay faraska u baahan yahay martida waxa lagu martigeliyey ma garanaysaa waka marka cilmiga sharciga dadka baranaya oon kuna camal falaya iyaguna cajaayib weeyaan kan baraya iyo kan baranaya iyo kan dhegaysanaya iyo khayrkaasi leeyahay can abi darin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi azaadatu zaahid noqosho fi dunyaa la zaahid laysad maaha zuhdu bitaxriimi alxalaali xalaasho la yska xarimo xalaal la xarimo guurku ima banaana cunnada noocaas inaan cuna ima banaana dharka noocaas inaan qaato ima banaana xaaraan wey taa maaha zuhdi isfool xumaysadoo wax liita qaatidoo waka walaa idaacati ilmaali xoolaho la dayacana maaha adoo sidaada kale waa dhahday xoolihii ma raba oo sayrsaydhidoo dayacdid ee adigoo wax wanaagsan kaa muuqdaanoo qababaa zaahid noqon kadhaa walaakin azahaadatu zaahid noqoshada fi dunyaa dunyada dhexe zaahid la noqdo allaa takuuna waa inaadan noqon bimaa shay fii yadayka labadaada gacnood ku sugan awhaqa mid ku kalsoonaan badan mimaa kii fii yadillaahi ilaahay ku sugan kansigiisa ilaahay kaydka xaggiisa jira waa inaadan kaga kalsoonaan waxaad gacnaha ku haysatid oo markaa xoogaa adduunyaa gacnaha ku haysatid yaa kalsoonida aa markaa kaasiisid ee waxaa la rabaa inaad ku kalsoonaan badan tahay waxaa xagga rabi jira waxaan halka aad kaasiisatid waxba maaha zaahidnimada oo taas wa an takuuna waa inay ahaatid tan labaadoo zaahidnimada fii hawaabi lmusiibati musiibada thawaabkeeda idaa waqtigii usibta lagugu asibo anta adiga usibta bihaa musiibada lagugu asibo musiiba haddii lagugu rido waa inaad thawaabkeeda macnaha yaa musiibada thawaabkeeda waa inay ahatid arqaba mid jeclaansho badan fiihaa iyada thawaabka waa inaad jeclaansho badanta waa inaad arqaba mid ka jacayl badan fiihaa iyada low annahaa iyada ubqiyat laka lagu baaqi yeelo inaysan kugu dhicno ay harsan tahay iyo inay timaado aad thawaabka heshid inaad thawaabka heshid waa inaad jeceshahay waa inaad ahaatid buu yidhi fii hawaabi lmusiibati arqaba waa inaad ahaatid mid jirin badan jacayl badan fiihaa iyada low annahaana waa inaad ka jeceshahay iyada ubqiyad laka lagu baaqi yeelo oo ku harsan tahay lambara falisa zuhdu maaha taxriim alxalaal min madcuumin wa malbuusin wa naxwihima walaa idaacati ilmaali ka ramyihi fiihi baxrin xooliba badda ku tuur ama meelba uga teg ilaahu ka dhammaaday ee zuhdigu waxa weeyaan ilaahay waxaa agtiisa jira inaad ku kalsoonaad waxa jeebka kugu jira aadan ku kalsoonaan midda kale musiibada markay kugu dhacdo ama adiga ama cashiiradaada iyo qaraabadaada waa inaa iyada jirin badanta inay dhacdo waa inaad ka jeceshahay inaysan dhicin ilaa rid xukunka ilahi baa markaa raalli ku noqota wa haada aclaa maraatib zuhd zuhdiga maraatibtiisa midka ugu sarreeya kaa wey zuhdi waxaa loogu magacaabay wuxuu qofku nacayaa waxa gacantiisa ku jira wuxuu ku kalsoonaanayaa ilaahay xukunkiisa iyo isaga can kacbi bni ciyaadin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina likulli ummatin ummad kasta fitnatan fitna u ahaatay wa fitnatu ummati ummaddeeda fitnadeeduna almaalu weeyaan ummaddan xoolahee fitnatadu bes waxa la ysku dilayo la ysku cayrsanayo la kala dhacayo burcadda iyo balaayada u imaanayso kadib waa xoolo xoolo jacayl wey ummaddan fitnteedu waa xoolo fa huwa alfitnatu alcudmaa waa fitanta weyn liannahu sabiilun lilmafaasid kulliha dhibaat fasaadka socdo oo dhan xoolo jacayl baa salka ku haya walaa siyamaa maca shabaab gaar ahaan dhallinyarada dadka da'da yar baa hadda looga jeeda oo macnaha xoole raadin bay raadinaya qaala alqaa'ilu ina ashabaaba waalfaraaqa waaljidda mafsadatun lilmari aya mafsada dhallinyarnimada iyo jaaniska iyo ma garanaysaa waka waxaaso dhan waa mafsado weeyaan qofka fasaadkii kaaba fasaadinay can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha ka yeelanina addaycata maguudhada maguudhaha samaysanina xoolahan waaweyn oo iska ma gudhaa taa ha yeelanina oo fatarqabuu fi dunyaa addunya ha jeclaataan nin ilaa addunya wax ka dhisdhisa addunyadu jeclaanaya rawaaha hadii sitata atirmidi addayaca waxa weeyaan qofku meesha biilku ka soo galo oo tijaaro iyo ganacsi iyo beero iyo aslaax iyo waxyaalaha waaweyn qofka marka iska badsanaya guri hadba dhis misna mid kala dhis midna beer kala samey midna mid kala samey wix isagoo noloshiisa ku xidhan maaha hadba wax iska samaynaya xagga meel waana dukaan ka fur mid kala fur meel kala samee waxaas waxaasa weeyaan adduunku qofkaa jeclaanaya marka hadba waa usii kordhay inaa macnaa shaqaysatidoo dhexdhexaad tahay baa fiican oo waxa lagu leeyahay gacantaada mid xidhanna ha ka dhigan luqunta ku xidhan aan waxba dhiibayn mid macnaha iska la fidiyey oo iska sii daysanna ha ka dhigan dhexdhexaad baa la rabaa can abi darin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi ina almuksiriina kuwa xoolaha badan hum iyaga almuqiluuna kuwa yar ah yooma alqiyaamati kuwa ajarka yar dadka xoolaha badan adduunka kuwa ajarka yar weeye maalinka qiyaamada ilaa man acdaahu allaahu ilaahay qof wuxuu la siiyey wey khayran maal uu siiyey khayrka maal baa hadda looga jeeda oo fa nafaqa fiihi bixiyey yamiinahu midigtiisa dhanka midig wa shimaalahu bidixdiisa u bixiyey wa bayna yaday hortiisa u bixiyey wa waraahu gadaashiisa u bixiyey wa camila fiihi khayran xoolahana khayr ku camal falay rawahu lbukhaari fiiriy waxa weeyaan dadka xoolaha badan iyagaa qiyaamada ajar yar ilaa waxaa laga soo dhaay qof ilaahay xoolo u dhiibayo xooluhu intay doona ha noqday midig iyo bidix horay iyo gadaal u bixiyey haye khayr ku camal fashayoo meelo khayroo kaleoo badan ku bixiyey qofkaa garanay sidoo kale yaa waxsiisidii ma aha khayr baa waxa laga shaqaysanayo waxa lagu leeyahay dee waxa weeyaan meel meelo khayr waa inaad wax ku darsatid oo ku horumarsatid oo ka diyaarisid rawaahu lbukhaari qofka un baa ka badbaadaya isagu ma ajar yaraanayo can ibni cabaasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi low kaana libni aadam ibni aadam hadduu u ahaan lahaa waadiyaani laba tog oo min maalin xoolaha laba tegoo xoolaha haddii qof bini aadam loo dhiibi lahaa labtaqaa haalitan mid saddexaad buu dalbi lahaa tog baa iga dhiman buu dhahaya labadan tegoo iska buuxaa fiiri walaa yemla-u ma buuxinayo jawfa ibni aadam ibni aadam joofkiisa iyo gudihiis iyo calooshiis ilaa turaabu ciid mooyaane waxa weeyaan boor in laga buuxsho la-aasa mooyaane wax kale uu ka dhergaya ma leh inuu dhinto unbuu ku dhergaya ilaa uu dhinto macnaha ma dhergayo wey wakhadaba waxaa khudbeeyey wayatuub allahu calaa man taaba soo ma ilaahayna waa ka toobad aqbalaya ninkii u toobad keena wakhadaba waxaa khudbeeyey marka adduunyada intaa faraha ku haysid ilaahay ugu xamdiyo wax ka sadaqayso oo taas macnaha ku shugri wax kastoo lagu dhiibo adduunya laga dhargi maayo wakhadaba ibnu zubayr ayaa khudbeeyey radiallahu canhuma oo dadka wanaagsan iyo macnaha alulaahiga iyo ambiyada iyo rususha iyo awliyada alle iyo saalixiinta iyo culimmada iyo waxaas baa gacanta loo gelin lahaa ama dooran lahaa oo iyagoo ay adduunyadu raadinayso diiday haddii ay macnaa qiima leedahay ibnu zubayr ayaa khudbayey radia allahu canhuma calaa mimbari makata magaalada maka mimbarkeeduu ka khudbayy fa qaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow ilaa maka waa isagii haysay cabdullahi ibnu zubayr mar ina nabiya sala allahu alay wasalam kaana waxaa yaquulu kii yidhahda low ana ibna aadam ina aadam ucdiya haddii la siin lahaa waadiyan tog mal-aana buux badan oo min dahabin dahabaad waa dahab haddii kale waana buuxa axabba wuxuu jeclaan lahaa ileyhi toga xaggiisa haaniyan mid labaad alla yaa tog kaloo buuxa igu dara ayuu dhihi lahaa walow ucdiya haaniyan mid labaad haddii la siiyana axabba ileyhi wuxuu xaggiisa u jeclaan lahaa haalisan mid saddexaad walaa yasudu ma duudayo ma buuxinayo jawfa ibni aadam ila turaabu ciid mooyaane wayatuubu llahu calaa man taaba rawaahuma shaykhaan utirmidiy can abi hurayrata radia allahu canhu can kuwa hadda madaxnimada haysta iyo jagooyinka iyo adduunyada oo dakliyada duwalka oo dhan u xeroonayaan waa waa weli waa baryootamayaan oo dad bay gacnaha u dhiganayaan ha intaa waa wareegayaan oo waa yaacayaan oo waxna lasii leeyihiin oo meel kastana waxbaa u dhooban ha waa dee ummado dhan bay maalan waxaa laga yaabaa inay adduunkoodii gacanta ku hayaan oo mid kaloo tiro badan iyo gaar u leeyihiin baa jira intaas waxbay raadinaya baryadaasaa lagu jira kiniisadahaasaa la wareegaya adduunka can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi ilaahi wuxuu yidhi tacisa waxaa hoogay cabdu diinaari diinaarka midka addoonka u ah iyo wadirhami dirhamka midka addoonka o dirham iyo dinaar buu addoon u noqday meeshuu ka helo kuwaasaa xukuma wixii la dhaho waxaas ho waxaa samee dembiga kan wuxun haddii loo diro waa samaynayaa addoon ba u yahay hebel dil xoogaa baa lagu siinayaa ha qaato xoogaagiis adduunyo doon wey ha adduunka o dhan waxa ka jira waalkhadiifati marada midka addoonka o iyo waalkhamiisati waxa weeyaan busa bus marya waaweyn oo lahuwado oo ajaa'ib oo faraqyaro oo qurux badan wey waxaasi adduuniya waxa haddii la siiyo waa waxa kuwa dee la bixinayo waxa qaar hadda hay-ada iyo waxyaala waxaa asbixiyana waaba iska jiraano dharar iyo adduunya wax qabiya aduu cid kastaa ka qaadanaya waxaasoo addooniya ciddiisiisa hadduu doono diintooda qaadanaya in ucdiya haddii la sii radiya raalli buu noqon wain lam yucda haddaan la siina lam yarda raalli noqon mahayo saan buu ku dadaalayaa wey nin kasta waxaa la yidhi wa kullu mashquulin bishayin munhamik fiih nin kastoo shay macnaha ku mashquula fa huwa cabdun lahu shaygaa ku mashquulay baa addoon u yihi nas'aluhu alxuriyata min addunya waalcubudiyata lilahi tacala addoon waxa inaan u noqon wa canhu can nabiy sala allau alay slam qaala waxay nabigu low kaana lii haddau ii ahaan lahaa midlu uxudin buurta weyn oo uxud oo kale dahaban oo dahaba la saranii waxay farax gelin lahayd allaa tamura bi inaysani marin alaau layaalin saddex meel walxaal cindii agteydana minhu uxud shay-un shay ka yahay buurtaa weyn anoo hal shilin ka haya haddii dahab laga dhigo in saddex maalmood ii dhammaata ma jeclaadeen ilaa shay anoo ursudu lidaynin dayn aanu u diyaariyey mooyaane daynta iyada waxbaa loo dhigi karaa wixii dayn lagu leeyahay waa khatar rawaahum albukhaariy taa mooyaane xuquuqda qofka lagu leeyahy buurta aragtay intay leegtaha hadda uxud buuraha adduunka ugu waaweyn ajaa'ib dhowr iyo toban kilomitr wa canhu can inabi korna dee u dheh wa canhu can inabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi qalbu shaykhi kan weyn oo odayga ah qalbigiis shaabun qalbigu dhallinyaro wey calaa xubi itnayni laba shay jacaylkood bow shaab weli ku yaho dhallinyarnimada oo kale ku yahy duulul xayaati nolol dherarkeed war waad weynaatay oo waa dee waa weynaatay oo oday baa noqotay oo xaggaa noqoto maya noloshu inay usii dheeraato waa jeceli iyo wa kahratulmaal xoolaha badnaanshooda xoolo badanna waa iskaas inay usii bataan ama duuli lxayaati wa kahrati lmaal laba xarakaa kuu saaran labadaba waa la ogolya rawaahu sheekhaani wa tirmidi inkastoo qofku weynaado oo jirkiisu daciif labadaan ka daciifi mayo cimrigu inuu u dheeraado iyo tiro badnaan xoolo marka labadaa qofkii ku bixiyaa la yidhi diinta ilaahay wuxuu raalli ka yahay cimriga iyo xoolaha kaasaa liibaanay can mudarifin can abiihi radia allahu canhu anahu intahaa ila nabiy buu soo gaaray sal ly slm walxaal huwa nebigu yaquul u leeyahay alhaakum waxaa idin mashquuliya atakaahuru ya kala badsi qaala wuxuu nebigu yaquulu ibni aadam wuxuu leeyahy waa takaahurki maaliya xoolahaygan ka shaqaynaya badinaya maaliya maali buu leeyahy wahal laka min maalika wariyaa xoolahaada ma kaaga ahaaday ilaa maa tasadaqta waxaad sadaqaysatay mooyaane oo fa amdayta aad tegsiisay ya waxaad sadaqaysatay oo aakhiro aad kayd ka dhigatay baa mooya wax kale miyaa ku leeday oo akalta cuntay fa afnayta aad tegsiisay oo aad dhammaysatay labo ow labista aaxiratoo dharo fa ablayta aad baaliyeysa oo dhammaaday intay cusub tahay weli maa waxaan ba xoolahaada ka leedahay ma wax kalaa ku leedahay rawaahu tirmidi wa muslim waxaa baaqiga qofku ku adegyahaydo meesha oo macnaha taas maya walafdu waxaa yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay maali maali inamaa lahu waxaa u ahaaday min maalihi maalkiisa alaaan saddex maa kala wuxuu cunayoo fa afnaa tegsiiyey aw labista xirtayoo fa ablaa baali yeeloo dhammaaday ow acdaa bixiyeyoo faktanaa kaysaday alla agtiisa xaggaa u jira wamaa siwaa daalika intaa wixii ka soo haray fahuwa daahibun kaasi waa tegahaya wa taariku linnaasi dadkuuna uga tegahaya daahibun weeyaano waa wax tegaya wa taariku linnaasi dadka kii uga tegayana wixii aad intaa kusii adeegtidun waanu laga tegin warasada iyo dadka dhaxal kale iyo kuwan baa qaadanaya can cabdillaahi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qofkii tabcay baa laga yaaba xataa zakadii lagu lahaa inay qolada dhaxashaa diidaan inay ka bixiyaan oo iyagoo aan soo tabcinba ayukum kiineebaa nebigu wuxuu yidhi fiiri xadiidkan ayukum kiineebaa maalu waarisihi kan dhexlaya xoolihiisu axabu ilayhi looga kalgacal badanya min maali maalkasta ninkeebaa xoolaha kan dhaxalkiisale ka jecel qofka adiga ku dhaxlaya xoolaha uu leeyahay qofkeebaa ka jecel xoolaha isaga uu leeyahay qofkeebaa xoolihiisa iyo xoolaha kan dhaxlaya jecel xoolaha kan dhexlaya waa xoolihiisa aan jeclayn ee ka jacayl badan xoolaha kan dhaxli doona qaaluu waxay dhaheen saxaabada yaa rasuulallah maa minaa naga mid maha axadun ilaa hadduu nagu jiraba maaluhu xoolaha isagu tabcaday baa axabu ilayhi loo kala gacal badan yahy nin kastaaba xoolihiisa uu ka jecel yahy kaa use uu leeyahay xoolaha kale ka jecel qaala wuxuu yidhi hadda xoolihiisa ma taqaanaan fa ina maalahu qofka xoolihiisu xaqiiqadaay maa qadama wuxuu horumarsaday weey waxaa la baxday intaa adugu nooshaa ka shaqaysatay weeyaan xoolahaada waa maalu waarisi kan dhaxlaya xoolihiisuna ma akhara waxuu gadaal marinayo uu ku dhegan yahay wey a waxaanaa ku dhegan tahay dee baa dadka kaa dambeeya un baa gaaraya ilaa saa ugu dhegan tahay dadkaa baa yeelan doona markaas waxaa meeshaa daliila dadku inay jecel yihiin xoolaha kan dhaxlaya ilaa xoolahan aduu ma lihid ee xaqiiqa ahaane kan ku dhaxli doonaa qaadan doona marka xoolahaada oo waxa alla baxdida iyo xoolaha kan ku dhaxli doona oo kuwa aad uga dhimanaysa laftooda ah waxaa meesha soo baxay dadku inay jecel yihiin kuwa qofka ka dambeeya qaadan doono sababtoo ah intay nool yihiin waxay la baxaan bay iyagu leeyihin marka xoolahadu waa intaa noosha waxaa ka shaqaysatay wey rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari wey marka kuwa dadka ka dhimatay uga tegaysid ajar gaaro a ka leedaha ma jira keliya waxaa ajar ka leedahay haddii aad macnaha iyo ajar groubs aa u tabacday marka ajar waa ku leedahay addoommadaas ceebahooda ku asurtaan can abi saciidin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu ina akhara maa shay kan ugu badan khaafa aan cabsanayo calaykum dushiinna waxa ugu badan aan idinka cabsanayo maa weeyaan yukhrijullah ilaahay soo saari doono lakum idinka oo min barakaati lardi ardada barakadeeda maxaa barakaad dhulka laga heli doonaa kaasaan idinka baqaya dheman iyo dahab iyo batrool iyo waxan hadda laysku hayso wey qiila waxaa la yidhi wamaa barakaatu lard qaala ne wuxuu yidhi zahrat ddunyaa adduunyada birbirkeeda wey waa dahab iyo fido iyo xayawaanaad cajaa'iba meelaale iyo ashjaargeeda iyo zarc iyo dhul iyo waxbaa laisku wada hayaa mogta faqaala lahu rajulu nin baa yidhi hal yaati lkhayru khayrku ma la yimaadaa bilshari shar nabi allow wad waxaasoo khayr maa khayrku shar ma keenaa fasamatayna nabigu aamus sal s xataa danana aan u malayn anahu yunzalu calayhi in waxay lagu dejinayo uma jacala wuxuu gudagalay yamsaxu can jabiinihi inuu koodka ka masaxayo dhidi nabigu markii waxay ku dego culayska waxyiga ilaa ina ina waxaa weeye sanulqi caleyka qowlan faqiila weeyaano dhidid baa ka imaan jiray faqaala wuxuu yidhi nabigu ayna saa'ilu aawe kii waxu weydiinaya qaala wuxuu yidhi ana aniga weeyaan waa aniga qaala wuxuu yidhi nabigu laa yaati alkhayru khayrku lama yimaado ilaa bilkhayri khayr mooyaane khayr khayr waxaan ahayn ma keeno khayrku khayrun buu keenaa marka mahmaadii soomaalida waa waxba kama jiraan a khayr ha samaynayn shar kuma yimaadeen khayr haddaad samaysa khayrun buu keenaa a khayrku khayr buu keenaa laa yaati alkhayru ilaa bilkhayr ina hada almaala maalkaani khadiratun waa mid cagaaran xulwatun macaan horta waxa cagaaran indhaha jecel dogdooga ah waxa macaana dhadhanka iyo carabka waina kullamaa shay dhammaantiisu anbata rabicu gugu ou dhaliyo guga roobka guga wax kasta ou soo saaro yaqtulu waa dilaa xabadan caloolweynaad ya dibiro macnaha oo amase yuulimu waa u dhoweeya waxyaalaha guug soo saaro soo naq fiican oo caadi oo la jecel yahay maa qaar baa xoolaha waxay ku ridaan dibiro caloolweynaad bay ku ridaan ama u dhoweeyaba marka waka de haddii waxaa lagu leeyahay iska badiyaan xooluhu naqa daaqidiis calooshaa dee dibiraa la tegaysa inay marka qaarkood dibirada u dhintaan oo khatar galaan baa dhici ka dhaxay guubaana saaro waa roobkiiyo khayrkii ilaa xoolaha soo kala reebo ilaa aakalata alkhadirati naqa cagaaran midda cuntay mooyaane cunadii geedihii cagaarnaabi cuntay o ag ag taa mooyaane taasoo akalad cuntay iska daaqda xataa idamtadad markay taagmayeen khaasirataha labadeeda keliyood dee xoogaa dheragtay dibiro balaan aysan gaarin markaa istaqbalati shamsa qoraxda qaabishay xagga inta caasha iyo surka u jeedisay qoraxda qaabishay oo iska oo macnaha iska daysay daaqa inay sii wado oo markaa fajtarat ya iska caliya naqsatay oo waa maxay fajtarat xoolaha markii ay waxa dee wuuskooda iyo waxa caloosha ay cuneen ay ta soo ceshadaan misna taas calaliyaan mar labaad misna saa u liqaan iska taa mooyaane iska raamsato iska caliya naqsato taa mooyaane hadday sii wado wixii hore oo caloosh ka buuxo umuur baa dhici lahay mogta taa baa badbaadaysa oo salaada markaa iska kaadiday oo waxaan leeyahay salaada digaysay oo baala iska kaadiday taa mooyaane inta kaleo dhan khatar bay ku jiraan dibiray u dhimanayaan hadday iska sii wadaan ama waa u dhowaanayaan uma caadad hadhow marka cabaar fadhiday noqotayoo fa akala misna xoogaa cadaaqday tartiibtaa weeye marka adduunku waa ina haadal maala maalkaana xulwatun waa macaan waxaan naqaan wax laynaku sheegaya ilaa xoolaha naqaanaa xul waa macaan haddii marka macaankaa neefka iska raaco iska cuno iska cuno iska wado waa dilaacaya marka dambe xoolahan dunaadku waa macaan man akhadahu qofkii qaata bixaqi xaqiisa wa wadacahu fii xaqii xaqiisana dejiya fa nicma allah waxaa nicmale almacuunatu kaalmuhu isagaa u nicmale isagaa ugu fiican wey waman akhadahu qofkii qaata bikayri xaqii xaqiisa keyrkii kaana wuxuu noqonayaa kaladii kii oo kale yaakulu cunaya walaa yashbacu weligaan dhergayn iska daaq mana dhergaya rawaahu sheekhan waa lagu leeyahy qofkii qaata xaqiisa ku qaata meel xalaala ka shaqeeya xaqiisana ka bixiyo zakadii iyo meelihii khayrka ku bixi taasaa ugu fiican wa ruba mutakawidin fii ma shaat lahu nafsu min maali illaahi wa rasuulih mid iska dhex dabaalanaya xoolaha ilaahay badana kaiiru lma xoolo badanoo walam yacmal bixaqi aan xaqiisana ku shaqaynayn laysa lahu yowma alqiyaamati lanna qiyaamadana naar maaha wax kale aan lahayn dadkaas badana bir howluhu waa khatar albinaau dhisma likayri xaajatin dan la-aan madmuumun waa la caay waa in iska dhisdhiso wax dana aadan ka lahayn can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytinu waan is arkay maca anabiyi sala allahu alay wasalam banaytu anoo dhisaya biyadii gacantaydaas baytan guri gurigaasoo yukinunii idugsinaya idugsiinaya min almadari roobka iga dugsiiya wayudiluni min ashamsi qoraxdana iga hareeya maa caanani iguma kaalmayn caleyhi gurigaa dhismihiisa axadun qof oo min khalq illahi ka mid a tacaala fundiyaal iyo shaqaale looma baahan wey gurigaa muxuu noqonaya de guri iska yar weeyaan oo iska miskiin oo aan ma adduunyo raadin ma gurigii hal qof bini aadana iguma kaalmayn kan iga qaba xagga ii dhis iyo waxba laguma siin nebiga micis kaasaan dhistay buu yidhi marka adduunyada saasaa la rabaaye wax iska fudud inaad ka qaadatidi waaba haddaa ka soo toosiy haddaad dabaq ka soo toosid waxaa tahay unbaat midna wejiga kaagama qorna marka waxaa la rabaa inaad maaragtay waxa fudud a qaadatid qabow iyo kuleyl wixii kaa dugsiya aad u baahnayd bes kaasaan dhisay xilligii nabigaa sidaasi dhacda wa canhu qaala wuxuu yidhi wallaahi maa wadactu ma dejin ba yidhi ibnu cumar labinatan dhoobo calaa labinatin dhoobo dusheed weligay dhoobo dhoobo masaarin ba yidhi walaa qarasu naklatan xabad gee timireeda ma tallaalin buu yidhi mundu qubida nabiy ilaa waagii nabiga la obsaday sala alla alay slam nebi maxamed ma dhinta dhooba dhooba ma saarin gee timireedna ma tallaalin rawaahu albukhaariyu fi lsidan madiinana waa la joogaa meesha ugu munaasabsan beeraha ah adduunyaba waa nacay nebiga hadduu dhintay can cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi mara bii rasuulullahi baa isoo maray sal alla alay slam walxal ana anigu udayinu aan dhoobaynayo xaa'idan derbi oo lii aad anoo derbi dhoobaynahaya cabdullahi bin camr weeye kan kii horena cabdullahi bin cumar buu ahaa derbigaasoo lii ii ahaaday ana anigayo wa ummi anigaiyo hooyaday baa dhooba dhoobaynaynayoo guri sii weyn maaha macna fa qaala nebigu yidhi maa haadaa yaa cabdallah war waa maxay waxaa dhisaysa cabdullahi nebiga yidhi qultu waan yaa rasuulallahi shay-un waa shay oo nuslixu uslixu aan hagaajinayaba qaala wuxuu yidhi nabi al amru amarka oo dhimashada ah ayaa asracu ka deg deg badan min dalika kaas war waxaa ka deg deg badan alamru baa uu dhimashaa mawdka asracu ka deg min dalika min fasaadi dalik kaa fasaadkiis kan ah hadda wax waxaynaysa inuu dhammaado oo fasaado dumo waxa ka soo horeeya waa dhimasho isagoo sidiisa iskaga taagan baa dadku ka tegayaan wey kan wax waxaynaysid kaasa وعنه قال وحير مر علينا النبي والنبي كان صامر صلى الله عليه وسلم والحال نحن أنه نعالج آن هجاجينينو خصا واب أولنا نوع هذا بالبل أما واب كاو تغنب واب أنه هو حين النبي كان صامر واب كاسو قد وهي دمية ضعيفة faqaala wuxuu yidhi nabigu ma haadaa waa maxay faqulnaa waxaan nidhi khusun waa waab oo lanaan noo sugnaado nuslixu aan hagaajinayno faqaala ina wuxuu yidhi ma ara alamar amarka uma arko amarka waa mowdka ilaa ajala min dalika inuu ka degdeg badan yahay kaas waabka sii dumaya dimashadaaba igala degdeg badan bu rawaahuma abu daawuud watirmidi can anasin radia allahu canhu an nabiy sala allahu alay wasalam ra'aa nebi wuxuu arkay qubatan qubadaasoo mushrifatan ya saraysa kor loo qaaday macnaha qubad kor loo qaaday faqaala nebi wuxuu yidhi maa haadihi war waa maxay tan qaaluu waxay dhaheen lifulaanin hebel baale alansaariy ansaariga ah fasakata nebigu aamuse wa xamalaha fii nafsi naftiisa ku xambaarayo macnaha qalbiga ku qabtay shaanigeed xataa idaa jaaa saaxibuhaa markii kii lahaa uu yimid qubaddaas oo fasallama cala nabiy oo nebiga sala slas faarad canina waa ka jinsi sanaca daalika arrinkaasuu sameeyey miraaran marar badan markaasna waa ka jinsanay xataa carafa rajulu ilaa ninkii gartay alqadaba carafi wiil nebiga dhexis wejigiisa iyo walicraadu canhu jinsasho laga jinsayo fashakaa daalika arrinkaasuu sheegay ninkii qubadda lahaa ilaa bacdi asxaabi asxaabta qaarkood raggaarka khaaska isku ahaayeen nebigu waa iga jeensanaya maxaa jira fa akhbarahu bacdigii baa u sheegay ninkii biamrilqubati qubadda amarkeeda war nebigu qubadaa meel ka dhiso cirkaa ku talanba soo mar farajaca ninkii waa noqdo fahadamaha waa dumiyey xataa sawaaha bilardi ilaa dhulka la simay fa mara rasuulullahi baa soo maray sala allau alay slam daata yowmin maalin meesha falam yarahaa muusan arag qubaddii fa sa'ala waa weydiiyey war meeda meesha qubaddii ka dhisnay ayuu yidhi faqaalu way dhaheen ra'aa saaxibuha saaxiibkii lahaa wuxuu arkay icraadaka jeensigaada canhu aa ka jeensanaysa isaga oo fahadamahaa wuu dumiyey faqaala wuxuu yidhi amaa waxa xaqiiqa inna kulla binaa'in dhismo kasta wabaalun inuu ciqaab iyo hoog ku yahay calaa saaxibik saaxiibka dhisay ilaa maa shay mooyaane ilaa maa shay mooyaane laa laabudda macnaha ilaa maa laabudda wax laga maarmaana mooyaane ilaa maa laa ilaa maa laa yacni maa laabudda minhu wax loo hortilaayo qofku ka maarmi waayo mooyaane dhismo kastoo iska badin ah waa hoog iyo khasaaro rawahu abu daawuud wacanhu can nabiy sala allau alay slam qaala nabi wuxuu yidhi annafaqatu wax ku bixin annafaqatu bixin kulluhaa dhammaanteed fii sabiil annafaqatu kulluha fii sabiili illah wax bixin kulluhaa nafaqa dhammaanteed fii sabiil illahi baat wax kastoo aad bixisid waa fii sabiil illah ila albinaa dhismaha waxaa ku bixisid mooyaane falaa khayra fiih wax khayra ma leh maxaa lacag ku baxday wa qaala ibraahim annakhaciy wuxuu yidhi albinaau kulluhu dhismaha oo dhani wabaalun waa waxa weeyaan waa culays iyo ciqaab qiila lahu waxaa leeyihi arayta ka waran maashay laabudda minhu war waxaan laga maarmayo ibraahim annakhaci oo ka war qaala wuxuu yidhi laa ajir kaasna ajir male walaa wisra dembina male haddaan laga maarmayn iska waxayse ajirna male kolley dembina male rawaahuma tirmidiy war hadda fiiri marka lamber lix walidabaraani filows idaa araada allaahu bicabdin addoon haddii ilaahay la dooro suwan xuman anfaqa maalahu addoonka xoolihiisa wuxuu ku bixiyaa fil bunyaani dhism dhismuu gelinaya wa haadaa kulluhu fii binaain waa dhismaha dhismo oo lam tamusal xaajatu lih aan baahi taaban walaa siyamaa idaa kaana faqran waryaan istusus iyo hebel hebel ka guri dheerow ka qurux badnow iyo waxaas hadday tahay weeyaan wa culuwan wasigbaar fa huwa wabaaluna wa calayhi su'aalu walciqaabu kaas waa dhibaato waxaa la mid ah idaalat lbinaa'i wa iclaa'uhu madmuum dhismaha in kor loo dheeray xagga cirka waa waa la caayayadana ilaa waa inagii soo maray wa an tara alxufaata alcuraata ricaasha yatadaawaluuna fi lbunyaan marka toddobaad dhudhun hadduu qofku gaarsiiyey baa la yidhi dhismaha kore wax ka badan waxaa loogu dhawaaqaa yaa faas ilaa ayna tadhab xaggee u socotaa xaggee baa usii socotaa xagga kor buu ilaa u socdaa mogta waa waagii zamankoodii maxanaa dhismaha intaas kama dheeray ama waxaa la yidhi hadda dhismaha haddaa kor u qaadid ama dhismaa samaysi badan dan keentay darteed oo deegaan ama kire iyo wax ka helid iyo lilistiqlaali walistirzaaq mibaa jarad bihi caadatu khiyaari nnaas dadka wanaagsan caadadooda waxay ku dareen dhaya zamaana wa makaana falaa shay-a fii taa dhima lahaa ee ajar baaba laga helaya hadduu isagu ajar guruubsi tahay cunadaa cunay sidoo kale iyo cabidoo kale la mid tahay dharka iyo haddaad macnaha u niyeysatid niyo wanaagsan ajar baa laga helaa waay waxaa kaloo ajir laga helayaa dhismayaasha qurbada ee ka masjidin wa madarisatin masaajid iyo madarise iyo ma'wan liduyuuf martidu meelay degaan taa inagu saa uma naqan mar meel guryo martidu iska leedahay bes masaakiintu leedahay fa o fi sabilah kaasna waa fi sabilah dhib ma laha waay alghinaa fi lqanaaca qaninimadu waa qanaacada qofka hodankaah waa qanaacada weeyaan qanaacada dadka gacmahooda waxa ku jira oo laga quusto ilaahay la tala saarto qaala allahu tacaala wawajadaka caa'ilan baa ilaahay kaa hela mid caa'il ah nebi maxamed aan waxba haysa faakhnaa sadaqa allahu alcadiim waa ku qaniican siiyey oo hodan buu kaa dhig can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allah alay slam qaala ina wuxuu yihi laysa alghinaa qaninimadu maaha can kasrati alcaradi badeecada tira badnaanshaheeda walaakina alghinaa hodantinimadu hina nafsi nafta qani noqosho badeeco badanoo meheradaada taal maaha hodantinimadu ya ee waa nafta hodan inay tahay qanaaca ay kugu jirto waxaa la arkaa dad badanoo badeeco badan u taal inay nafta faqiir ka yihiin marka qalbiga qaninimadu waa qalbigaada raaxa inuu helo iyo jirkaadu naftaadu qanid raalli ku tahay wixii ilahay ugu talagal canhu can nabiy sala allau alay waslam qaala wuxuu yihi nabigu idaa nadara axadukum hadduu fiiriyo ilaa man qofkii man uu fiiriyo fudila caleyhi looga fadilay fi lmaali waalkhalq abuurka quruxda iyo xoolaha qofka looga fadilay hadduu fiiriyo oo uu arko kaa indhihiisa ku dhacaan yaa saasoo kale kaa dhigay yuusan isdhihini falyandur ha fiiriyo ilaa man qof huwa isagoo asfala minhu ka hoosayn badan kan labadaba kaaga liita taa ha fiiriyo kaa caruur yar kaa muuqaal liita kaa macnaha shakliga waka wa canhu can nabiy sala allau alay slam qaala wuxuu yihi unduruu fiiriya ilaa man qof axad asfala minkum idinka hooseeya hooseyn badan walaa tanduruu ha fiiriya ilaa man axad huwa isaga waa fooqakum korkiinna ah idinka sarreeya fa huwa nadaradaasa ajdaru mudnaan badan anlaa tasdaruu inaydnaan yaraysan nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum dusheena idinku nicmeeyey rawaa alaaata ashaykhani wa tirmidiy marka waxaa la yidhi qofku dadka adduunyada kaga sarreeya inuu fiiriyo maha waa inuu fiiriyo kuwa kaga hooseeyo gacmaha dhiganayo dhibaataysan kow arrimaha adduunka u ka arrimaha aakhira waxaa fiican qofka kaa sarreeya inaad fiirisid diinta iyo cilmiga iyo camalfalka iyo cibaadada iyo waxbixinta iyo xagga aakhira waxaa la fiirshaa kan kaa khayrka xaggiisa jira kaa kaa badiyey xagga adduunyadana kan kaa hooseeyaa la firiya wacanhu qaala yihi qaala rasul llahi sal ly sl nabi ilahi wuxu yihi man yaakudu canii yaa iga qaadanaya haa ulaa'i lkalimaat kalimaadka iyaga ah oo fa yacmala bihina ku camal falaya oo yucallimu baraya man yacmalu bihina qof ku camal fala qultu waxaan idhi ana aniga yaa rasuula allah fa akhada biyadii gacanteedaa nebi qabto wacadda khamsan shan baa nebigu tiri shanta kelima iga qaado wa qaala wuxu yihi ittaqi lmaxaarima xaaraanta iska ilaali takun waxaad ahaanaysaa cabadannaasi dadka kan ugu cibaadada badan caabidiinta ayaa ku jira xaaraan iska ilaali warda ku raali noqo bimaa qasama allahu laka ilaahay wuxuu ku qaybsiiyey wixii ilaahay kuu gartoo adduunyada kaa siiyey raalli ku haw takun waxaad ahaanaysaa aqna naasi dadka kan ugu hodansan waaxsin u samafal ilaa jaarika deriskaada takun mu'minan mu'min baa noqonaysaa kaamiluliimaana wa axiba linaasi dadka la jeclow maa tuxibu linafsika naftaada waxaa la jeceshahay takun muslima qof hogaansamadoo fiicanoo kaamilulislaam ah ayaa noqonaysaa xataa gaalada waxaa la jeclaataa inay khayr helaanoo macnaha iimaanka qaataanoo rumeeyaan walaa tugfir daxika qosolka ha badin fa ina karat adaxiki qosolka badnidiisu tumitu lqalba qalbigay disha ah rawaahu tirmidiyu walimaam axmed weliba qosolka qahqahdaa wey dhoolbiridda maaha kaas waa fiican yahy can miqdaad binu macdi kariba radia allahu canhu can nabi sal lla alay slm qaala nabi wuxu yidhi maa malaa aadamiyun binu aadan ma buuxin wicaan weel sharan ka shar badan min badniha calooshiisa weel la buuxiye caloosha ugu shar badan bixasbi bni aadam ibni aadam kaafigiisu waxa weeye ku filan ukulaatun luqmado qaada dhowr qaadasho dhowr afgelis yuqimna toosiya sulbahu dhabarkiisa hadduu qofku gaajaysan yahay dhabarka soo godanaya dhowr macnaa caloosha uu ku toosiyo fa in kaana hadduu yahay laa maxaalata shaki la-aan marba hadduu sii badinayo cunnada caloosha saddex meelood ha ka dhigo fa hulutun saddex meelood ma lidacaamihi cunnadiisa iska leh wa hulutun hulus kaladana lisharaabihi wa hulutuna linafasihi neef neefsigiisa iyo aariya qaadashadiisa caloosha keliya in cunnada ama wada xidha ama cabitaanka ama maaragtay neefsan waayo dibiradu ka badato caafimaad xumaa ku jirta lama ogol cunnada badanna waxay keenaysaa daacqurun culays hurdo badan cibaado yari marka dhowrkaa luqmadood baa kugu filan haddaadan daynayn dee saddexdan waxaad samaysaa hulud ka dhig nin baa nebi agtiisa ku daacay waxaa lihi nebigu waa la hadlay dadka ugu dhereg badan buu yidhi adduunka dadka ugu gaajo badan weeye aakhirada haddii cunnadu cunnadu ya dhahay jirkaadu fudayd wey dhiiggaadu saafi wey cibaadadu nashaad wey qalbigaadu nuur wey xikan ba helaysa can cuثmaan radi allahu canhu can nabi sal اla alay slm qala wuxu nebigu laysa libni aadam ibni aadam ma ahan xaqun wa xaqa fii siwa hadi lkhisaal khisaashaan iyagaa wixii ka soo haray qofku xaq kuma leh maxay tahay khisaashu beytun guru yaskunu uu dego kuwaan xisaab ma jiro wa haobun maroo yuwaari cawrata cawradiisa ku asturo ee boqolaal labis inay yaallaan oo qaar weligood aan la qaadanayn lama rabo wa jilfun wa jilfu lkhubzi kimista teeda adag kakana qallabsan rooti qallalan iyo wal maa u biyo intaas waa lagu ogolya rawaahuma tirmidiyu wa axmedu waalxaakim qabow iyo kulayl dharka loo qaato guri uu dego cawrada mare uu ku asturto kimis iyo biyo waxaa wax ka saaray inuu dalbo maya muxuu yidhi shaacirkii khubsun wa maaun wa dillun buu yidhi kimistaa iyo biyaha iyo hoos huwa naciimulajal waa nicmo weyn jaxadtu nicmata rabbi yidhi ilahay nicmadiisa waa waaba jaxdi waa ka gaaloobay in qultu haddaan dhaho innii muqil waxma haysto anoo intaa haysta yaa haddaan dhaho waxba meesha kuma hayo hadde waaba jaxd jaxdi waa nicmada ilaahay baan diiday bu yidhi can cabdillaahi bni muxsinin can abiihi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi man asbaxa qofkii waa berisa minkum xaalo idinka idin ka mid yahay aaminan isagoo aamina fii sarbihi naftiisa nafsad ahaantiisa qofkii waaga ilaahay u beriyo isagoo aamina mucaafan loo caafimaaday fii jasadihi jirkiisa cindahu agtiisana quutu yowmi maalintaa u marayo wuxuu cuni lahaa agtiisa ay too haysta faka'annamaa waabayadoo xiizatun lahu loo koobay loo soo koobay addunyaa addunya o dhan inuu haysta ka dhiganta wal hadda fiiri waa beri waa waa beriday caafimaad baa jirkaadu leeyahay maanta wax cuni lahaydna waa ku yaallaan rawaahu tirmidiyu bisanadin xasanin iyaaka adiga iyo waxaa loo kala digayaa walxirsa dadaal iyo wa duula alamali hididiila dheer duula lamal iyo dadaal iyo ma garanaysa arrimahaas ayaa lagu leeyahay iska ilaali waay xoola inaad leedahayoo aad macnaha dadka saalixiinta weli wax leeyihin kaga kaaftomaan kuwa kaleo ardaasha waxay gacanta ku hayaan waa fiicanta qaala allahu tacaala darhum iskaga tegay yaakulaha cune way tamataha iska raaxaysan wayulhimu lamalu hididiluhu ha mashquuliyo fasawfa yaclamuuna waa ogaan doonaan wey saman dambe can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal la alay slam qaala wuxuu yidhi laa yazaalu kama zuulo qalbulkabiiri kan weyn qalbigiisu shaaban dhallinyara inuu yahay fitnayni fii xubi itnayni laba jacaylkood fii xubi dunyaa addunya jacayl iyo waduulil amali hididiilada dherkeeda afartaa waa iska jecelihi can anasin radia allahu canhu ana rasuula lahi sal la alay slam qaala wuxuu yidhi nebigu yahram ibnu aadam ibnu aadam waa waa gaboobaya wayashibu wayashibu macahu waxaa shaab noqonaya miciisa itnaani labo waxaa shaab ah labo alxirsu dadaal calalmaali uu ku dadaalayo walxirsu dadaal calalcumri cumriga uu ku dadaalayo labadaas rawaahuma shaykhaani watirmidiyu can kacb ibni maalik radi allahu canhu can nabi sal lla alay slam qala wuxuu nabi maa di'baani laba yey baa halgeegi la yihahdaa jira laba yey jaa'icaani gaagaajaysan ursilaa laba yey ma aha oo gaajaysan kuwaasoo ursilaa lagu daray fii khanamin ari labadaas yey oo gaajaysanoo ari xidho ku jira lagu sii daaye ma aha biafsada kuwa ka fasahaadin badan lahaa arigaas hanamkaas min xirsil mari qofka ku dadaalkiisa calal maali wa sharafi maal iyo sharaf iyo jego uu ku dadaalayo lidiini diintiisa intuu fasaadiyo qofka maalka iyo sharafta ku dadaalaya intuu diintiisa soo gaarsiinayo dhaawacayo fasahaadinayo dhaawaca uu diintiisa gaarsiiyey iyo laba bahal oo gaajaysan laba dawaco ama laba yey oo ari xeraysan lagu sii daaya iyagoo gaajaysan labadaa bahal arigaa dhibaatada ay u geysanayaan kama badna dhibaatada qofka ugaarsi u geysto diintiisa markuu ku dadaalayo xoolo iyo sharaf a labadaa bahal baa naqaana xoolo loo xeraya lagu sii daayey waa waa gumaadayaan waa jeebta ka dhigayaan labadaasa kama darna qofka intuu dhibaatada u gaarsiinayo diintiisa markuu ku dadaalayo xoolo doonid iyo sharaf intuu raadinayo iyo tanaa badan wey rawahu tirmidiy walimaam axmed can cabdillahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi khada nabiyu nabigaa xariiqay sala allahu alay slam khadan murabacan khad afargeesa waa kaa sawirkiisu afargees waa nebigu saa u jeexa wa khada nebigu wuxuu kaloo xariiqay khadan jeexniin oo fil wasadi dhexda ah khaarija minhu xaal oo murabaca ka baxsan yahay minhu min almurabac fiiri afargees baa la dhigay waa midka afarta waaweyna misna deliig dhexdana qaar ku jiro qaarna ka baxay baasaa loogu dhex jeexa meeshaas say idiin wada qorayaan meeshaa yaroo farshaxan ku yaal waa mid kaasna waa laga jeexa marka murabbicii qaar baa ka baxsan wakada wuxuu kaloo nebigu xariiqay khudadan sikaaran deldeliiga yar jeexjeextimo yar xaggee laga jeextimaha laga jeexay inta ka baxsan maya fil wasadi ilaa haadaa kaas aladi kaasoo fil wasadi dhexda weliba min jaanibihi dhinaciis aladi jaanibkaasoo fil wasadi dhexda ah deliigtii baxsanayd tan inta dhexda ku jidha baa deliiga labada dhinac lagaga keena yaryar labada geesood wa qaala nebi wuxuu yidhi haadaa kaas al insaanu waa binu aadamkii deliigta dhexda ku jidha oo dheer oo deliigaha yaryar dhinacyada ka yihiin deliigaha yaryar maha midkaa dheer waa binu aadamkii wa haadaa kaasna ajaluhu waa cimrigiisa wey kee muxiidun bihi koobay o amase qadaxaadda bihi koobaabay daliigtan afargeeska ah waa cimrigiisa ajashiisa afarta koone baa laga jiraa kow wa haada aladii kan huwa isaga waa khaarijun ka baxsanna daliigtii dheereed inta dhexda ku jirha inta baxsanna amaluhu hididiilihiisi wey wata alamal dhinaca looga dhex qoray hididiilaha ka baxsan oo geeridu ka sokayso buu macnaha hididiilanaya xagga ah wa haadihi tan alkhudadu daliigaha asikaaru yaryar alacraad waxyaalaha qofka soo darinaya wey dhibaatooyinka ku imaanaya wey fa in akhdahu haada kan hadduu gafo deliigaha mid ka mid hadday gafto xanuun baa laga u ka badbaaday arrin khatar u ka badbaaday mid baa laga daaweeyey nahashaw haadaa kanaa macnaha soo weeraraya nahashiga waxa la yidhaha afkoo saa wax loogu gooso bahallada iyo waxyaalaha sunta leh saa wax u qaninaa kanaa qaninaya wey dafay wa in akhdahu haadaa kanna hadduu gafo nahashaw haadaa kan midun baa marka dambe helay rawaahu lbukhaariy wa tirmidiy farshaaxankeena suuradii waa lagu dhig can anasin radi allahu canhu can nabi sal la alay slam qaala wuxuu yidhi haadaa kaasi ibnu aadam wey waa kaa dhexdaa ku jira wa haadaa kaasina ajaluhu weeyaan wa wadaca yaddow gacantiisa u dejiyay nabigu cinda qafaahu jeegada agteeda halkaa jeegada saa gacantu saar uma basada waa firi fa qaala wuxuu yidhi wahamma halkaasna amaluhu didiilihiisiba ah wahamma halkaa amaluhuba ah wahamma halkaas amaluhu foga waxa uu tiigsanayo cabaar dhan bay ka go'anta can cabdillaahi bni shakiir radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu maalu ibni aadam ibni aadamka tusaalihiis wailaa jambi dhinaciisana tiscun wa tiscuuna maniyatan sagaal iyo sagaashan imtixaanba ah dhinacyada in akhda'tu lmanaaya imtixaanadaasoo dhan hadday gafaan waqacat fi lharami weynaanba ku dhex dhacayo haddii hadda wax dhib aan lagu keeno qofka intaasoo dhiba ka wada badbaado gayri waxaa ku imaanaysa waxaan la weynan weynankuna daawaan ma leh isagu tacaal ma leh dhallinyarana oo noqon maayo can abi bakrata radia allahu canhu ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuulallah ayunaas khayr dadka yaa ugu khayr badan qaala nabi wuxu yidhi man daala cumru qofka cumrigiisu dheeraado cumruhu waxasuna camalo camalkiisu wanaagsanaado qaala ninki wuxuu yidhi fa ayu naasi sharun yaa ugu shar badan qaala wuxuu yidhi man daala cumruhu qofka cumrigiisu dheeraado waa saa'a camalu camalkiisuna xumaado rawaaha hadii alaaata atirmidiy can abi hurayrata radia allahu canhu can nabi sal lla alay slam qaala nabi wuxu yidhi acdar allahu ilaahay baa ucdu daar dhameeyey ilaa imri'in qof akhara ajalahu cimrigiisa uu gadaal mariyey ilaahay cimrigiisi daahiyey xataa ballaqahu ilah ilaahay ka siiyey oo ka gaarsiiyey sitiina sana lixdan sano cududaar male qof lixdan sano la gaarsiiyey ilaahayow ma cimriga iisii dheeraysi wax haba haddaan cimrigaa igu yaraaday ma leh ilaa waa la gaarsiiyey cimri dheer baa la siiyey wey lixdan sano nabigaaba lixdan iyo saddex ku dhintay alayh salatu slam ummaddan maxamediya cimrigeedu waa iska lixdankaas qof dhaafaa waa yari wa qaala caliyun wuxuu yidhi radia allahu canhu irtaxalat idunyaa adduunyadii waa rarat mudbiratan xaalatay tii daba jeedsa adduunya dhammaata dabaday duud wartaxalat ilaakhirata aakhirana waa rarat waa soo rarat muqbilatan xaalata tii soo qaabilsan aakhira waa tan walikulli waaxidatin mid kastoo adduunya iyo aakhira ah oo minhumaa labadooda ka mid a banuuna wiilal baa u ahaaday caruur adduunyana caruur bay leedahay aakhirana caruur wiilal fakunuu dadow noqda ba yidhi sayd cali min abnaa'i laakhirati aakhira wiilasheeda walaa takuunuu ha ahaanina min abnaa'i dunyaa adduunyada wiilasheeda fa kullu ummin hooyo kasta yatbacuhaa waladuhaa ilmaheedaa raaca hadhow hadday hooyo kuu noqoto adduunya dee hooyo iyadaa raacaysaa wey haddii kale aakhiraa raacaysa wal yowma maanta camalun weeye maanta waa daarulcamal walaa xisaaba xisaabi maanta ma jiro waqadan birrina xisaabun weeye walaa camala camal ma jiro rawahuma albukhaariy nasalu llaha atawfiiqa lima yuxibuhu wayardaah wallahu subxaanahu wa tacala aclam